bsm اllahi الرحman الرaحيm alxamdu لilh rb العaalamiin والslaaةu والsalaam عlى أشhrف الmursalيin mxamed bn cabdillaahi وعlى آlih وأصxaabihi الطayibiin الطaahiriin wman tabicahum bإxsaan ilى ywm اddiin ama bacd waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii buluq اlmaraam lilxaafid ibn xajar raximah اllah waxaan joognaa baab اlaniya labada xadiida ugu horeysa waan soo akrinay wax yaraan ku celinaynaa aaniyadu waxawaay waa weelasha wax lagu shubto marka baabu dahaara ama kitaabu dahaara aaniyada maxay tahay calaaqada la leeyihi waxaan nidhi kitaabu dahaara sidaba maqaasiduu leeyahy waxyaalo muhiima oo loo qasto waxa maqaasida waaweyn waxawaay waa weyse qaadka inaad weyse qaadatid inaad qubaysatid haddii qofka janaaba ay ku dhacdo inuu gegebaysto hadduu qofka uu biyo waayo iyo dharku hadduu ka najaasoobo inuu iska dhaqo isaalatu najaas maqaasida muhiimka waa intaas wey maxaa lagu gaarayaa waxa lagu gaarayaa waxaa weeyaan waa biyaha haddii qofku waysaqaad ama qubays rabo ama dharuu iska daahirinayo ama se tayamumka oo carrada inuu qofka u maaragta uu ku tayamumo kuwaasna waxaa la yidhaahdaa waa wasaa'ilaa la yidhahdaa wixii dahaarada maqaasidaas lagu gaarayo ayaa la yidhahdaa waxaa jira wax la yidhaahdo wasaa'ilul wasaa'il ma garat oo waxaa weeye wixii wasiiladii maxaa lagu gaaraa biyihii oo kale weel lagu shubay u baahan yihiin marka iyagu maqaasidna maahan wasiilana maahan ee wasiiladii wixii lagu gaari lahaa waay biyihii aad ku daahirsan lahayd weelashii aad ku subanayso weelasha maxaa baabkan ka galay waxaa ka galay waxaa weeyaan weelal waxaa jira aan la ogolayn in maaragtay lagu weyse qaato sida weelku haddii uu najaaso yaho oo kale ama weelal aan wax lagu cuni karin oo dahabka iyo fidladoo kale ah ama wax lagu cabi karin marka fuqahaduna aga qiyaas qaateen sidoo kale inaan weyse qaad loo isticmaali karin marka calaaqadaasuu la leeyahay can xudayfa bn lyamaani radi allahu canhuma qaala qaala nabiyu sal allahu alayh wasalam wuxuu yidhi laa tashrabuu ha ku cabinina fii aaniyati dahabi weelasha dahabka iyo walfidati ha ku cabinina walaa ta'kuluu hana ku cunnina fii sixaafihimaa xeerooyinkooda iyo saxamadooda sababtu waxaa weeye annaga adduunyada waana laka xarimay muslimiinta gaal hadda xalaal iyo xaaraan uma aaba yeelo wuu iska isticmaalaya fa innahaa lahum fi dunyaa ayaga adduunyaday u sugnaatay macnaa iyagu uma aaba yeelayaan maadaama uusan iimaan lahayn xalaal iyo xaaraan ma kala yaqaano adduunka uu isticmaalaya laakiin aakharaa laga hooji laga hoojinaya walakum adinka muuminiinta ayuu idiin sugnaaday fil aakhirati aakhiro oo haddaa adduunyada ilaahay amarkiisa aada qaadataan oo weelasha dahabka iyo fidlada isticmaalkooda iyo ku cabitaankooda ku cunitaankooda aad iska dhaaftaan aakharooyinkugu amaalgudayaa jannada inaad wax ku cuntaan sababta waxaa la yidhahdaa man istacjala shay'a qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi wixii ayagoon wakhtigoodii la gaaray qofkii soo degdegsada hadhow wakhtigoodiiaa laga hoojinaya marka dahabka iyo fidlada waa la xarimay haddaad adduunyada isticmaasho aakharaa qofka markaa laga hoojinaya sidoo kale khamrada adduunyada waa la xarimay jannadaa loo lagu ballan qaaday qofkii adduunyada ku caba aakharaa laga hoojinaya muttafaqun calayh muslim iyo bukhaari baa wariyey wa can ummi salamata radi allahu canha waxaa laga wariyey qaalat qaala rasuulu llahi sal alla alay waslm wuxuu yidhi alladii kii yashrabu ku cabaaya fii inaa'i alfidati weelka fidlada ku cabaaya inamaa yujarjiru wuxuu ku quluc qulucsiinayaa fii batnihi calooshiisa naara jahannama jahannama naarteeda quluc waxay qofku markuu biyaha cabayo dee sawdaa ka yaray gaaraan qofka duu xoog badan yaho doobadiisa ay xoog badan tahay sida awrta markay biyaha cabayso quluc quluc quluc ma garat iyo dadkii aada u oomanaa qofka hadduu hawl weyn qabto qof oomana uu yahay min xooglana oo baaxadle u yahana markuu biyaha cabayo jug jug jug aa ka yaraysa marka markaad biyihii iyo sharaabkii aad ku cabtay weelkii fidlada jazihiisii wuxuu noqonayaa iyo abaalmarintiisii aakharo inuu naar calooshiisa dug dug oo ku siiyo waa ka qowlihi tacaalaa ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman inamaa ya'kuluuna fii butuunihim naara kuwa xoolaha agoonta dulmi iyo darro ku cunaa iyo xaaraan calooshooda naaray ku cunayaan marka hadda biyo macaanuu ku cabaya laakiin hadhow waxay isu rogayaan marka naar oo calooshiisa uu ku cabo walciyaadu billah halkan waxaa laga qaadanaya weelasha dahabka iyo fidlada waa qalinka waayo inaan la isticmaali karin oon cunto lagu cabi karin jumhuurul culamaa waxay uga qiyaas qaataan sidoo kale inaan lagu weyse qaada karin qulmada qaar baa odhanaya waxa uun la diiday weyseqaadka cunitaanka la diiday weyseqaadku kuma jiro laakiin waxaad moodaa haddiiba cunitaankii iyo cabitaankii la diiday min baabi owla weyseqaadku inaan la ogoleen haddaad ku weyse qaadka waa ansaxaya laakiin inaan la ogoleen iyo culammadu baabkan oo kale u keena jumhuurulculamaa can ibni cabbaasin waxaa laga wariyey radi allahu canhumaa qaala qaala rasuulu llahi sal allau alayh wasalam wuxuu yidhi idaa dubiqa alihaabu haragga oo baktiga haddii la magdeeyo faqad dahura daahiroo noqday akhrajahu muslim baa wariyey xadiidkan ibnu cabbaas waa usoo tarjumno waa cabdullahi ibnu cabbaas ibnu cami rasuuli llahi sal allau alayh wasalam asagoo yarowna islaamay nabigana wax yarow la joogay laakiin nabigaa u duceeyey wuxuu yidhi allahuma faqihu fi ddiin wacallimhu ta'wiil ilaahu diinta ka sii qur-aankana macnihiisa iyo tafsiirkiisa iyo axaadiidta ilaaho bar waxyo walidaalika ninka saxaabada ugu fataawi badan buu ahaa uguna tafsiir badan buu ahaa nin taqiyana waa ahaa oo labadiisa indhood meeshaa dhafoorkiisa indhihii ilmihiisay u socdeen meel madooba ayay maaragtay ayay bar madoobay noqdeen radi allahu canhu wa arda deeqsina waa ahaa wuxuu dhintana sanadku markuu ahaa lixdan iyo sideedii hijrada iyo daa'ifkuna uu ku dhintay radi allahu canhu nabigaa wuxuu yidhi haragga macnaa haragga baktiga haddii la magdeeyo faqad ahura daahir buu noqo macnaha waa maxay asalka waxay ahayd xoolaha haddii aan la gowracin oy baktiyaan maytadu waa najaaso wa oo hilibkooda iyo waxoo dhan waa najaaso laakiin waxaa laga soo reebay haragga bishardi in la megdeeyo oo waa ma haragga inta lasoo bixiyo ayaa asal iyo waxayaa geedo xoogaa deebtooda oo maaragtay oo hanfilo xoogaa kulayla sidii basbaaskii camal iyo geedahaas ayaa la siirayaa marka qashinkii iyo qurunkii iyo wixii bay ka cunayaan hadhow haraggii waa lagu isticmaali karaa musallaa laga dhigi karaa inta sibraar laga dhigaa subag iyo lagu shuban karaa haanaa laga dhigi karaa dhowr harag haddii la isku talo haanay carabtu ka dhigi jireen soo maaha waxyaalahaasoo dhan baa loo isticmaali karaa wax qoyan iyo wax qalalan intaba marka waxaa laga soo reebay meytadii oo najaasa oo baktii ayaa waxaa laga soo reebay haraggii marka baabkan waxaa loo soo geliyey baabul aaniya asalku wuxuu ahaa haragga neefka baktiga inuu najaaso yahay laakiin haddii la magdeeyo waxaa weeye oo magdeyntu waxaa weeye dhinaca oo ne hilibka xiga oo yaa qashinka iyo waxyaalaha hilibka qurunka ah ayaa marka asal iyo maaragtay geedaha deebtooda qaarkood iyo ayaa la marinaya hilibkaas marka qurmi lahaa ayay cunaysaa ay baabi'inaysaa haraggiioo jilicsan oo nadiifa ayaa soo haraya marka waa daahir waa lagu weyse qaadan karaa saasaa marka looga soo reebay wa cinda alarbacati xadiidkan muslimnaa wariyey afarta asxaabu sunanka waa abu daawuud iyo nisaa iyo termed ibnu maajah waxay wariyeen ayumaa ayumaa ihaabin dubiqa faqad ahura saas oo kale kan waxaa weeye riwaayada muslim idaa dubiqa ihaabu haragga haddii la magdeeyo faqad ahura laakiin afartaa waxay wariyeen ayumaa ihaabin dubiqa faqad dahura marka waa isku mid macnahooda macnaha isku meelay tegayaan lafdiga unbaa kala duwan maahan waa isku mid wa can salama bni lmuxabiq radi allahu canhu ninkaas salan muxabiq la yidhaahdo waa saxaabi weliba saxaabadii basro joogi jirto ayuu ka mid yahay wiilkiisa oo sinaan la yidhaahdo oo isaguna nabiga arkoo suxbo iskale wiilkiisaas ayaa maaragtay ah ka wariyey wiilkaas iyo asaguna ka wariyey wuxuu wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu dhahay qaala qaala rasuulu llahi sal allau alayh wasalam wuxuu yidhi dibaaqu juluudi lmaytati magdaynta haragga oo neefka baktiyey duhuurahaa iyadaa dahiraysa magdayntaas la magdeeyo ayaa dahiraysa magdayntana waxay yidhaahdaan waxyaalaha na hadala geedaha asalka iyo deebaha iyo caleenaha qaarkood oo geedaha leeyihiin iyo geedahaas ayaa haraggii la marinaa soomaalidu a yaqaaniino geedaha waxaa laga jafayaa maaragtay geedka maaragtay qoloftiisaa laga jafayaa qaarna waxaa way nagaaro yaraa gooniha la dubaya inta la gubaa dambaskiisa la marinayaa adiga geedaha dadka kale yaqaanaa yaqaanee waa waxyaalo adiga maaragtay hurgunka iyo waxaas qaadanay oo soomaalida waagii hore dee dhakhtar lama arkin antibiyootic waxay kula dagaalami jireen geeday marina wa hurgunka hurgunka waa infectionka ma garan ay marinaayaan marka bararka iyo waxaasoo dhan infectionka u dhuuqaya maxay samaynayaan qofka bahal jilab la yidhaahdo haruubka caanaha qofka lagu lagu culaya inta la qoyaa ayaa lagu qalajinaya caanaha loogu soo lisaya caanaha marka geedaha ku jira maogta geedkii lagu waxeeyey hadhow caanahaas oo cabo waxaa weeye hurgunkii ama wixii infectionka aa tira way baabi'inayaan marka waa geedaha saasoo kale oo qashinka ayaa maarata ama abqada quraacda qaarkood ha ahaato ama asalka ha ahaato asalka waa qolofta geedka qoyan oo lasoo jafo ama nagaaro la gubo ha ahaato geedaha cawska iyo noocyaalkiisa inta la gubo dambaskiisaa marka la marmarinaya taasaa la yidhahda wuxuu yidhi qaal rasuul lahi dibaaqu juluudi lmaytati uhuurahaa isagaa dahira marka wuxuu qaacidadan laga soo reebay isagana waxaa baabkan loo soo geliyey weelkan weel caadiya ma aha asalkii hore najaasow ahaa oo baktiga iyo wixii la socda waa najaasow ahaa laakiin magdayntan baa daahir ka dhigtay marka hadda waxaa loo isticmaali karaa sibraar baa laga dhiga karaa oo biyaha lagu shubto qumbaa laga dhiga karaa subaga lagu shubto musallaa laga dhiga karaa wax alla wixii la rabaa loo isticmaali karaa wa can maymuunata radi allahu canha waxaa laga wariyey waa mayn maymuuna bint alxaarif alhilaaliya huwa ibnu cabaas habaryartiis waay radi allahu canhu nabigu wuxuu guursaday cumratlqadaa marka la yidhaahdo oo waa sanadkii toddobaad sanadkii lixaad oo hijrada waa markii nabigu ou soo cumraystay ee gaalada ay ka hor istaageenoo sulxulxudaybiya ou dhacay sanadkii lixaad waxyaala lagu heshiiyey waxaa ka mid a sanadkan iska noqda toban sanana ha la heshiiyo sanadka dambe soo cumraysta adinkoo hubkiina oo seefafka in kugu jiro sanadkii dobaaduu soo noqda nabigu calayhi salatu slam cumradii tii hore oo ka tagtay isagii saxaabadiisa ay qadeeyeen saddex beri ou joogay saddexaas beri ou joogay ayuu gabadhan maymuuna bintalxaarid ayuu nabigu guursaday calayhi salaatu wasalaam haween uu guursadana iyadaa ugu dambaysa haween dambe gadaasheed nabigu ma uusa guursano haddee sanadkii sideedaad makaa la furtay iyo sanadkii sagaalaad sanadkii tobanaad ou xajiyey xajatulwadaac ka bacdina nabiga calayhi salaatu wasalaam geeridiisa ayaaba timida biabi wahmi sal allahu calayhi wasalam marka aswaajii nabigay ka mid ahayd waxayna dhimatay sanadka hijrada markuu ahaa lixdan iyo koobay dhimatay wa can maymuunata radia allahu canha qaalad waxay tidhi mara rasuulullahi sal alla alayh wasalam rasuulku wuxuu soo maray bishaatin neef oo ari ah yajuruunaha ay jiidayaan qofkii baadiye ari jir neefka haddii uu baktiyo dee waa la iska fogayaa neefka hadhuu intuu dibiro oo dixiro ou galo ayuu soo urayaa marka jawiga dhanba marka ur ka dhigaya meel fogaa la iska geeyaa marka si aan qurunkiisa usan imaan marka macalneefkiiyo maqaarkiisa wata ilaa caadada waxay ogaayeen sharciga inuu maaragtay inay najaas ay tahay markaas wuxuu yihi faqaala markaas wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu salaam low akhadtum ihaabaha ihaabka waa harag maad haragga kala baxdaan maqaarka maad ka siibataan faqaaluu inahaa maytatun waa bakti bakti maa la daahiri karaa qaala markaas wuxuu yidhi yudahiruha almaau waalqaradu biyo iyo waxaa daahirinaya iyo baalkaa qaradka la yidhaahdo waa miraha maaragtay maraay geedka la yidhahdo mirihiisa camal saasay culimmadu ay ku sheegaan calaa kulli xaal waxaa keligiis ma ahan wax alla wixii mirihii oo nahlaho kulul ee hilibka iyo qashinka xuubsanaya ama asal ha ahaado ama abqo iyo miro ha ahaado mise ha ahaado inta nagaar la dubo deebtiisa ha ahaato ma garata waxaasoo dhan sida deebta geela lagu dhayo oo kale iyaduna infectionka cadhada oo maaragtay jildiga maaragtay geela oo kala baabiisa cudurka gala maqaarkiisa oo kale waxaasoo dhan ayaa dahirayou dhaha nabigu calayhi salaatu salaam iyo biyu macnaha waxaa weye markii la magdeeyo kolle waxaa biyaa lagu qasaya qasab bu waxyaalahaas oo kale marka luu magdeeyo waa in biyo lagu qaso haddii kale haddee baaladan madii mirahii lafteeda wixii biyo in lagu qooshay u baahan yihiin marka biyo iyo baalka marka la isku qoosho baalkii daahir buu noqonaya marka akhraja abu daa-uud wanasaa'iyu xadiisaan dhanno marka waa saxiixa wey waxaan laga qaadanayaa marka haragga meytada haddii la magdeeyo sida uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu daahir noqonayo markaa lagu tukan karo haddii wixii qalalan oo yaabisa sidii masagada iyo galeyda iyo digirto kale lagu shubo karo mise wixii qoyan sidii subagga iyo biyahaba waxaa in lagu shubo karo sharcigaa marka masaamaxadiisa oo wa can abi faclabata alxusaniyi radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qultu yaa rasuula allahi sala allau alayh wasalam rasuulkan waxaan ku idhi innaa anagu biardi qowmin dhul baan joognaa ahli kitaabin ah dad ahlu kitaab ah oo gaalo ah laako ahlu kitaab afa na'kulu maku cuni karnaa fii aaniyatihim weelashooda qaala laa ta'kuluu fiiha ku cunina ilaa an laa tajiduu hayraha inaad wax kala aad weysaan maahan oo haddaad wax kala aad weysaan faqsiluuhaa dhaqa oo wakuluu fiiha ku cun halkaana baabkan weelasha gaalada waxaa loo keenay weelasha muslimiinta hadda asal waxaa u ah dahaaro ilaa wax daahirahay ku shubtaan wax daahir marka weydiin mayso qof weel muslim gaalada laakiin maray khinsiir ku kariyaan maray khamro ku cabaan najaasaadka iskama ilaalinayaan saasuu marka u weydiiyey nacam abu saclaba alkhusani jurhum binu naasib ayaa la yidhaahdaa binu naashirna waa riwaayaadka qaarkood way sheegeen in la yidhaahdo nacam marka dadkii wuxuu ahaa nabiga calayhi salaatu salaam baycatu ridwaan nabiga la mibaayacooday khaybarna sahmaa laga sii waa ka qayb galay qoladiisiyaa loo diray ma garat way soo wada islaamin ciddiisoo dhan way soo wada islaamin markii dambena shaam dhulkan suuriya iyo ayuu degay wuxuuna dhintay toddobaatan iyo shantii hijiriyada markay ahayd ayuu dhintay nacam marka nabigu weydiiyo wuxuu yidhi dad gaalaa ayaan dhex joognaa weelashooda ma ku cuni kartaa nabigu waa uu diiday calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi maya inaad wax kala weyda mahana iska dhaqa laakiin xadiid kaloo soo socda waxaa ku sugan inuu nabigu calayhi salaa slam haween mushrikada haanteedii ay soo dhaansatay iyada iyo xashintii biyaha ku dhaansatay inuu ku weysaystay iyaga iyo saxaabada see labada xadiis laysu waafajinaya waa xadiidka kale oo wa can imraan bni xuseyn radi allahu canhu ana nabiya sala allahu calayh wasalama wa asxaabahu tawada-uu waxay ka weyse qaateen min masaadati imra'atin ma garat haween macnaa xashinteed ama sibraarkeeda weyn ama cukadeeda weyn ama haan baa ka dhig annagu haanan u naqaana waxa la dhaansade waa iyaga un haantoodii laakiin noocaa kala duwan annaga haamihanoo hore qabo iyo argeed iyo waxyaala laga samayn jiray haddana tarniig iyo caagay noqoto geedihii waa zuuleena la yidhi maadiinimadii waa dhammaa laakiin carabtu waxay ka samaysan jireen neef weyn haraggiis laba riyood ama saddex riyood haraggiisa inta la isku talo oo af loo bixiyo meel maaragtay sida sibraarada loo samayn jiray qofkii cokada qofkii baadiyaha soo gaaray meelaha maaragtay lugaha iyo waxaasoo dhanba waxay uga xirayaan bahal oo qori afka laga waxay si cajiibi meel afoo weynna waa u sameynaya qoortoo kale haraggana waxaweye marka dhexda laga jeexin maayo haragga saanaa loo bixina dhexda laga jeexin maayo waxaweye lugaha sidii looga soo bixiyo ama waa la tolaya markaasaa waxaa laga dhigaa dhiil camal oo subageeya lagu shuban jiray mar dhowaa soo gaartay ayaguna hargahaasoo kale intay isku tashaan ayay haan weynoo dee hal fuusaba qaadi karta mase nusfuusto camal ay ka dhigi jireen marka markay harag laba harag ama saddex harag ka samaysan tahay ayay masaade masaade ay dhihi jireen hadday hal haragtaana cogkay dhahaan mid annaka sibraarka aan dhahno waay ama cokadaba dad yidhaahdana waa jiraan haantaasoo kale oo weyn oo naag mushrikada ay rati ay ku wadato ayay ku weysaysteen qisada waa sheegi doonaa see loo jamcinaya waxaa loo jamcinaya la yidhaahdaa ahlu kitaabka riwaayad kale waxay caddaynaysaa abu haclab alkhusani wuxuu dhahay yadbakuuna waxay ku kariyaan macnaa alkhanziira wayashrabuuna fiiha alkhamra weelashooda khanziirna waa ku kariyaan khamrana waa ku cabaan haddii ay saastaa marka in layska dhaqo wa haddii laakiin aysan khanziirna ku karin khamrana aysan ku cabin oo dee shaah iyo waxyaalahaas iyo casiiraad caadiyo lagu cabo in layska dhaqo waajib ma ah laakiin hadda waxay dhahaan maqaayadaha gaalada caadada waxay ku daraarsataba saxankii markii wax lagu cunoba ama khanziir ha ahaado ama wax daahir ha ahaado inba la dhaqaba oo saabuun iyo wax inta biyo raaciyo lagu lagu dhaqo marka hadhow dee koobkii markii laguu keena adig waaba iska dhaqan yaha koobka waxba kale markaas uga baahan laakiin waxay u baahan tahay gaaladu marar waxay samaynayaan kawaanada oo kale ama makhaayadaha hilibkii khansiirkii kale isku ag karinaya iyo kalluunka laakiin qaadada uu ku soo qaada ama midida uu ku goynaa waa iska mid iisoo qabaad leedaha bahashii oo maaragtay labaganoodka ahaydoo oo birqaadka camalo uu ku soo qaadayo oo khansiirkiina kugu soo qaada haddana kii kale u gelinayo waxay dhaaan marka najaasa isla noqdeen moogta kaasoo kale wixiis waa in laga dhowrsado ma garan kaasoo kale w laakiin hadda makhaayadaha aan waxaas lagu samaynin mase aada og tahay saxankaanba haddii wax lagu cuno inayba inay dhaqaan ay caadi u tahay markaasoo kale waa loo cabi karaa marka marka la diidaya waxa weeye waa markaad og tahay khanziir inay ku cunaan ama khamro ay ku cabaan caadaduna aysan ahayn in la dhaqo aysan caadadu ahayn marka waa inaad ka dhowrsatid wey wacan abi aclabat اlxusani radi allahu canhu qaala qultu waxaan yaa rasuul اlah rasuulkii allow inaa anagu biardi qowmin dad dhulkiisaan ku sugannahay ahli kitaabin ah oo gaalo ah afa naakulu ma cunaynaa fii aaniyatihim weelashooda qaala laa taakuluu fiiha ku cunina ilaa an laa tajiduu hayraha inaad wax kala weysaan maaha oo markaa faqsiluuhaa dhaqo wakuluu fiiha ku cun marka marka la dhaqayo waa marka la hubo inay khanziir ay doofaar ama ay ku cuneen ama khamro ay ku cabeen caadaduna aysan ahay inay dhaqaan ama haddii wax kale lagu cuno ama caadaduba ay tahay in la dhaqaba markaa weelkaa waa iska isticmaali kartaa marka laakiin masale waxaa laga hadlaa inkastooy baabu dabaa'ix iyo ku imaan doonto laakiin muhimaddu ay tahay waxyaalaha hadda gaalada ahlu kitaabka ay gowracaan ma la cunaa mase lama cuni karo dadaa xagga ahlu kitaab ma ahan oo kuwaan waa mushrikiin ahlu kitaab ka horoo mushrikiina nebi maxamed ku kufriyeen weligood ciise waa ilaah waa dhihi jireen fuxshi iyo qurun iyo balaayo waa wada yaqaaneen wax hadda ku cusub oo gooni ah hadda ma lahan kullu qashin waa yaqaaneen wamaca daalika ilahi waxay wa dacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillu lah marka haddaan ognahay inay gowracaan waa la cuni karaa laakiin hadda gowriciyayba diideenba oo neefkii marka waa la suuxinayaa marka kahrabaa lagu suuxinayaa markuu dhinta kabacdiaa la gowracaya haddii marka la ogyahay markii neefkan la gowracay naf inay ku jirtay oo naf mustaqir ahoo sugan ay ku jirtay waa la cuni karaa marka dawaixooda laakiin hadda wixii dhammaaya isku isku qasmay marka uun dad uun muslimiin aho ayagoo xoogaa inay gowracdaan ay ku dadaalo dadkaasunbaa la ictimaadaa kuwo kaloo ayaguna xalaal iskaga qoranayo laakiin waxa gaalada iska soo dardarana waa waa iska jiraanoo iimaan laawayaal ah laakiin uu qofku inuu iska dadaalo waa intii tabartiisa wa can cimraan bni xusaynin radi allahu canhu waxaa canhuma waxaa laga wariyey anna nabiya sala allahu calayh wasalama nabiga iyo asxaabtiisaba tawada-uu inay ka weyse qaadateen min masaadati imra'atin mushrika haween mushrikad ah oo gaal ah weliba mushrikad ah haanteeda laakiin masaadada carabta waxay dhahan anagu haan aan iska dhahna wixii biyo lagu soo dhaansa anagu maxaan dhahna af soomaali waa haan haanta adiga abaqori ka sameey sidii waagi hore ahaan jirtay ama argeeg ka sameey ama qaba ka sameey ama haddaba tarniigaa laga sameeyaa ma sidii tanagii kale ama caagagaa laga sameeya soomaan laakiin annaga maxay noo tahay mar haddii biyo lagu dhaansado haan haddii caano lagu shubtana maxay noo tahay dhiilaa dhahnaa reerbaadiya soo maaha marka waa un haan wey laakiin haanta carabtu maxay ka samaysantaha inay ogaataan dhowr maqaar labo iyo wax ka badan markii ay ka samaysantaho la isku kabay maxay dhahaan masaada hadday hal ka samaysantahay haragna markaas cogkay dhahaan iyaga marka waa midka anagu sibraarka aan dhahno wey marka qisadu waxay ahayd sax- nabiga iyo calayhi salatu slam iyo saxaabidiisa iyagoo duulaan ayaa la oomay biyaa la wey cali bn abi aalib iyo rag ou ku jiro lacalla cimraan ou ka mid yahay ayaa la diro waxay bal wax biyaa soo raadiye waa la waayay cabbaar markii la joogay islaan rati wadata oo maaragtay biyaha ay u saaran yihiin alla waxaa la yidhi bal waran xaggee biyo kuugu dambaysay waxay tihi shalay saacaddan saacaddeedii kale afar iyo labaatan saac ka hor ya saaca ka saaca meeqa waa afar iyo labaatan saac soo maha meeshii aan ka soo tegaa biyo aa ugu dambayso waxay dhaheen soo baxay tiri nabiga soo aad waa na soo raac xaggeen aadayna nabiga ma midka saabi ee carab ay gaaladu ay dhahaan haa waaya soo baxay markii nabiga loo keenay calayhi salaatu salaam ayaa waxaa la faray in ratiga laga dejiyo haamankiyaa la soo furay xoogaabuu biyaha ka soo qaado dhahay nabigu waa uu ku tufay waa ku weysaystay haantii oo lagu celiy wuxuu yidhi keena qabaalada iyo wixii weelasha lagu shubanayay waa lagu shubtay wuxuu yidhi kacaba biyaha ninkii dhaanso kara ninkii faras ka shuban kara ninkii kusoo qubaysan kara ninkii weysan kara sidii la rabo biyihii waa la isticmaalay mucaskarkii dhammaa waa ka dhargeed wax biyihii ka nusqaabana lama arko haanteediyaa loo buuxay dadkana dararkooda waa u buuxaa xoolihii waa la siiyey fardihii geeri dadkii waa cabeen waa lagu qubaystay haamankii waa buuxaan ayadana waa loo buuxiyey bal intii horey kasii buux badnay haddana nabigu waa karaamay wuxuu yidhi xoogaa wixii zaad u soo aruuriya timir iyo wixii lahaa ayaa la siiyey ratigii markii gurada la saaray oo ratigeedii loo waxeeyey oo dhahay nabigu ogaab ou dhahay annaga biyahaagii waxba kaama anaa nusqaamina ilaahana waraabiyo markay baxday aa la yidhi maxaa ku soo daahiyey maxay tii nin meeshaan ayaa i daahiyo qisadii uga sheekaystay sidii biyihii u bateen iyo soo u karaameeyey markaasu waxay ku tiri ninkaas ama waa nebi sida uu sheeganayo ama haddii kale cirkii dhulka inta u dhaxaysa waa ninka ugu sixirka badan bay tiri qof ka saaxirsan ma jiro markii dambe ay saxaabadii duulaan ay ahaayeene gaaladii unbaa la weerarayay laakiin islaantii reerkeeda looma dhowaa islaanta caaqiladeeda waxay tiri ma ujeedaan dadkan weeraranaaya haa anigay ukiin ixtiraamayaanay tiri toy ma islaantaan mar horaa laydinka takhallusi lahaa qoomkeediina marka waa islaamay barakadii mucjizadii ma garanta halkaas ay maaragtay ay ka dhacda marka waa qiso dheeroo xadiid bukhaari oo wariyo oo lafdiga ma uuna soo arorin xaafid ibnu xajar laakiin uun qisada uun macnaheeda waxay ku tusinaysaa biyihii nabiga iyo saxaabadaba inay ku weyse qaateen taa waxaa laga qaadanayaa mushrikiinta iyo wixii ay faraha ay la galaan iyo biyihii ay soo dhaamiyaan iyo inaysan markaa najaaso ahayn haddii markaa khinziir iyo markaa khamre iyo waxyaalahaas aan loo soo isticmaalin inay marka ay daahir ay yihiin wacan cimraan bni xusein radi allahu canhuma ana nabiya sal allahu alayh waasxaabahu tawadau waxay ka weyse qaateen min masaadati imra'atin haween haanteed ama xashinteed imra'adaasoo mushrikatina muttafaqun caleyh fii xadiidin awiil wacan anas bni maalik radi allahu canhu waxaa laga wariyey waa khaadimkii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu nabigan ugu duceeyey cumri dheeri iyo xoolo badni ilaahayna cumrigiisa ou badiyey isagoo boqol iyo xoogaa jirana uu dhintay wuxuuna dhintay sanadkii sagaashan iyo saddexdii oo hijriyada basro wax ku dhintay oo saxaabadaana raggi ugu dambeeya radi allahu canhu wa ardaa wuxuuna ka mid yahay nimanka axaadiida aada u wariya asabca almukfiriin toddobada axaadiida badan le ayuu ka mid yahay oo saxaabada ka mid yahay wuxuu yidhi ana qadaxa nabiyi nabiga sal allau calayh wasalama kalixiisii inkasara wou jabay faittakhada wuxuu samaystay nabigu calayhi salaatu salaam makaana shacbi meeshii oo maaragtay dilaacay meeshii dilaacday ama go-day silsilatan min fidatin silsilo fidla ayuu ku kabay akhrajahu lbukhaariy qadaxa badanaa soomaalidu kalaxay dhihi jireenoo waxay qorayaan weel camal oo sido camal saa loo qabsadale sidii digsiyaalka kafeega lagu karsado maaragtay camal oo qori aho dhinacna biyaha looga caw sido saas u dheera ilaa haamahay soo darsanayaan haantana hoose u dheerta marka kalaxa kuwaasaa la dhihi jiray soomaalidu dhihi jiray waa laga yaabaa magacyaal badan in manaadiqu u kala taqaano marka qoryoona ka samaysnaa qoryo lasoo qoro ahaa marka badanaa haddii dhulka ku dhacay waa dilaaca ilaa wax badanuu joogaa moogta markii uu dilaacay nabigu calayhi salaatu wasalaam silsilad macnaa waxa weeye oo khafiifa ayuu meeshii dilaacahi uu ku kabay xadiidkan munaasabad u keena meesha waa maxay wuxuu u keenay munaasabada waa tii la diiday weelasha dahabka iyo fidada in wax lagu cuno laakiin haddii meel yar lagu kabo gaar ahaan fidada dahabka asaga marna ma banaano weel jabay haddii meel yar looga alxamo ama meel yar looga kabo oo dani ay keento aadna aysan u weynayn markaa inay macfi ay too la iska cafinayo saas u keena marka dahabka dahabka asaga lama ogola laakiin fidadoo kale meel yar haddii ay kaa jabto ma garata weel bira ama macdan ah oo wax kaloo usoo badana la waayo meeshaa yartaa haddii xaajo dan ay qasabto waa lagu kabi karaa ama meel yaroo weelkii ka dilaacday in lagu talo taas kale waa bannaantaa marka can anas bni maalikin radi allahu canhu ana qadaxa nabiyi sal allau alayh wasalam nabiga kalixiisa ama weelkiisa biyaha lagu cabayo weelka biyaha lagu cabaa la yihahda inkasara wuu jabay wuu dilaacay macnaha wuu kala jabay ilaa dilaac camal waayo faatakhada wuxuu yeelay makaana shacbi meeshii kala dilaacdoo kala jabtay silsilatan min fida silsilo oo fida ayuu maaragtay uu ku tolay oo lagu kabay akhrajahu lbukhaari ayaa wariyey baabu isaalati najaasati wa bayaanihaa baabkan wuxuu u baab yahay najaasada haddii jirhkaaga ama weelka ama maradii haddii ay taabato sida maaragta iyo sida loo zuuli lahaa oo loo baabi'in lahaa oo meeshii daahir looga dhigi lahaa iyo in la caddeeyo maxaa najaasa ilaa najaasada adilay u baahan tahay sida culammada ay tidhaahdo najaasadu asalkeeda waxa waaye kulla maa yastaqdiruhu ahlu dabaaci saliim waa dadka dabciga saliimkaa leh waxa ay maaragtay ay qurunsadaan ay nacaan wayataxafaduuna canhu iska ilaaliyaan wayaqsiluuna minha ahiyaaba waalabdaana idaa asaabat marka haddii dharka ay ka gaaraan ama jirka kale iska dhaqaan oo markaa sharciguna oo ku tusiyo inay waxaasi ay najaaso ay tahay ma garan taas wey marka sharcigu asagaana tusinaya waxyaalaha najaasaadka ah iyo qaabkii loo daahiri lahaa iyo waxa lagu daahiri lahaa adilada ayaa maarka laga qaata nacam adiladaasuu marka noo keenayaa marka can anas bni maalik radi allahu canhu qaala wuxuu dhahay su-ila rasuulu llahi sala allau alayh wasalam waxaa la weydiiyey can ilkhamri khamrada tutakhadu khallan oo khal laga samaysanayo qaala la ma bannaan tahay ma noo ogoshay akhrajahu muslim muslimaa weriye macnaha waxay ahayd markii khamrada la xarimay khamro badanaa soo har saxaabadu markaasi waxay yidhahdeen khamro badanaa noo taalla in la cabo waa la diiday intaan wax ku ridno khamrada ma kala goy karno ilaa khamrada sidii hore loo samayn jiray hadda waa kala duwanta hadda dee warshado heer saraa iyo balaayo iyo waxbaa lagu sameeyaa iyo masaanic laakiin waagi hore wuxuu ahaa inta xabadaha cinabka iyo timirta iyo masigada lasoo qaad oo la qamiiriyo meel hula iyo maaragtay aarshuumo iyo meel godo lagu rido aa dhowr beri laga tegaya markaasay isla burinaysaa iyada dhan markay qamiir gaarto ayaa la cabaya soo ma mar waxaa dhici karta marka inay kala go'do oo maadadii qamiirka oo buriskaa hoos u degayso korna wixii khalka ahaa ayaa soo aaday marka hadday kala go'do oo iskid u kala go'do halkii waa daahir waa la isticmaali karaa laakiin haddii wax lagu rido oo alaab kiimikaa lagu rido say u kala go'do taasaa marka la diidaya laakiin iskad hadday u kala go'do ay khal noqoto marka waa la isticmaali karaa marka nabigu taasuu diiday baabkan isagu wuxuu u keenay dee khamro lama cabi karee wuxuu u keenay inay najaaso tahay oo fuqahada qaar baa wax kastoo xaaraama najaaso ka dhiga saasayna fuqahada u badan yihiin laakiin culummada fiqulmuqaarinka oo adilada isu fiirfiirisa waxay leeyihiin shay kastoo xaaraana najaaso ma aha qaadku hadda waa xaaraan najaaso la dhihi maayo xashiishada iyo daroogada waa xaaraan najaasana la dhihi maayo soo maa marka khamradu waa xaaraan in la cabo laakiin hadda waa najaaso nasku cad maaragta ma jirto ee culimmada waa najaaso dhahaysa taxriimkaasay ka qaateen waxna maadaama la xariir waa najaaso dad badanna marka waxaad arkaysaa hadda barafuunadan iyo ka taxafuda oo leh waa alcol marka dooda baasha waaba doorsantay aalkolka iyagu ma garat midda kale aalkoladan iyo waxay leeyihiin isku maadaba ma ahanba daroogada khamrada la cabo iyo aalkoladan oo hadda oo baraafuunka laga dhinto maba isku maado maba ahanba shuqulba iskuman tan kanle khamradii lafteedii najaasadeedii aanba hadda daliil xoogla marka lahayn marka baraafuunadan dhees wax kuu dhibayni wax najaaso ah oo hadda daliilaho loo haayo ma jiro wax haddaan sharciga oo kugu dhibinna in la isku dhiba ma aha nacam wa canhu qaala wuxuu dhahay lamaa kaana yowmu khaybara markuu ahaaday amara rasuulullahi sal allau calayh wasalam wuxuu faray abaa dalxata ayuu faray fanaadaa dadkii u dhawaaqay oo muxuu leeyahay ina allaha warasuulahu yanhiyaanikum waxay idinka reebayaan can luxuumi alxamari xumur lihliy hilbaha oo dameerada fa innahaa rijsun waa najaaso oo xaaraam oo wasaqa marka laba xugun baa laga qaadanayaa labada xugun waa ma horta in la cuno inay xaaraan tahay dameerada oo la dhaqdo amaa dameer farowga isagu waa xalaal wey markii hore xalaal buu ahaa dameerka in la qasho laakiin ghaswatu khaybar ayaa dadki intay baahdeen aa dameeradii la qashqashay iyagoo karkaraya dheriyii ku karkaraya ayaa loo sheegay oo saxaabadii baahibisad ay leeyihiin nabigu marka waaba xarima wuxuu dhahay eber waa la xarimay dadkii saxaabadii way daadeen waa baahana iyo midna iyo ma yeelin horey ka daadiyeen waxa saxaabadu ay ku aflaxeen taasay ahayd amarka horey ka fulinaayeen laakiin dadkan dambe diinta ii sheeg waxaan rabaan ka yeelaa waa lisaan xaalkooda waa saas wey ma garanta kuwii dhihi jira gabadha sheikoo igu xir meher hayga xogayde iska magacaabo meher anaaba hadhow saar u inkira ana aqaano muxuu ku xalaalaysanaa marka marka ilaahay hanoo dembi dhaafo waxaa la rabaa diinta in la fuliyo oo hawadaada laga tago ilaahay hana waafajiyo marka sheikhu wuxuu u keenay inay xoolaha maaragtay ama xayawaanka aan hilibkooda la cuni karin hilibkooda iyo dhiigooda iyo digadooda oo dhan iyo waxaas inay najaaso yihiin amaa dhididkooda iyo dhareerkooda iyo waxba najaaso maaha yacni dameerka aada ranayso dhareerkiisa afkiisa ka daadanayo iyo korkiisa haddii uu dhidido waxba najaaso maaha laakiin hilibkiisa dhiiggiisa maaragtay kaadidiisa digadiisa waxaasoo dhan waa wada najaas sababtoo ah kuma gaabsan nabigu waa idinka reebaya wuxuu dhan nabigu waa rijs waa najaaso oo baktiyo wasaqo ma garanta taasaa marka najaasada ayaa laga qaatay wa canhu waxaa laga wariyey qaal wuxuu dhahay lamaa kaana yowmu khaybara markuu ahaa waqasatu khaybar waa markii laga soo noqday sanadkii lixaad sulxu xudaybiya ayaa khaybar lagu duulay oo saxaabadu ay furteen waana miduu ilaahay leeyahy subxaana watacaala wacadakum allahu maqaanima kafiiratan ta'khuduunaha haniimooyin aad iska qaadanaysoon dagaal badan u baahnayn ayuu ilaahay kuu yabaho khaybaraa ka mid ahaen marka markii dambe dagaalku waa xooganaa laakiin markii dambe ilaah rucbi ku furay waa laga adkaaday marka dhulkii khaybar hadda beero iyo timir iyo cunab oo ku yaala iyo saxaabadu ay heleeno dhul ay maaragtay ku taajireen oo ay nacfi fiican ka heleen ayay ka heleen radi allahu canhu arda dhibkii ay ghaswatulxudaybiya ay ka mareen ayaa loogu abaalguday wa can camr bni khaarijata radi allahu canha qaala wuxuu yidhi khaabana nabiyu sala allahu calayh wasalam nabigaa noo khudbeeyey bilminan ayuu noogu khudbeeyey wahuwa calaa raaxilatihi asagoo hashiisa fuushan walxaal lucaabuhaa dhareerkoodana yasiilu ou soconaayo calaa katifiyi dhaba garabkayga uu ku dareerayo ilaa hasha hogaanta haddaa haysato badana geel waa soo dhareera ninka hogaanka hayo ayaa dhareerka iyo waxaasoo dhan ku soo noqonaya dhareerkaasna badanaa uus iyo wixii caloosha kama marno ma garanta akhrajahu axmed watermidi wasaxaxahu xadiidkuna waa saxiix sheekh albaanina waa saxiixa horta camar ibnu khaarije isagu waa saxaabi oo maaragta ansaari ah wey ahlu shaamowna ahaa abu sufyaano waxaa la yidhahdaa u xaliif la ahaan jiray xadiidkan iyo xadiid kale laga wariyo oo ah in allaha acdaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaarih ilahay qof walbaa xaqiisuu siiyey qof waarid ah wasiyo mala qof dhaxalba xoolaha wax ku leh wasiyo ma laha xadiidkaasiyo wey halkan xadiidkan muxuu u keenay xoolaha uu xilibkoodu xalaal uu yahay dhareerkooda iyo maaragtay inuu najaas uusan ahayn sidoo kale dee calooshooda wax ka soo rogo ilaa dhareerka xoolaha badana xoolaha raabsada oo xoolo maxay sameynaya markii aysa daaqayn gaar ahaan geel ugu sii daran yahay cuntada marka hore waa iska cunaya iyadoona calaalsanayn waa waa shubaya markii uusa daaqayn hamiinka ayuu laba caloleedkii hore ayuu dhinac ka soo bixinaya waa raabsanaya waa calalaya dhinaca kaloo ku shubanaya caawo dhan wixii uu maanta soo daaqay oo hamiinkiina shiid kale ku celinaya marka waa cajiib waa marka inuu marka waxyaalihiisaas oo dhan ay maaragta ay daahir yihiin ayagoo culimmada shaaficiyadu waxay qabaan xoolaha hilibkooda la cuno dhareerkooda iyo dhididkooda iyo waxaas inuu xalaal yahay lakiin waxay leeyihin kaadidooda iyo degadooda ayaa najaas culimo kalena waxay leeyihin maya degadu najaaso maahan iyo kaadid sababtoo nabigu calayhi salatu slam hiisha ariguu ku tukan jiray midda kale nabigu wuxuu amray nimankii curanayiintii geela caanihiisa kaadidiisa in la siiyo najaasana qof lama siiyo martaa waxay ku tusinaysaa xoolaha hilibkooda la cuno inaysan najaaso ahayn kaadidoodii midda kale geel lagama dhowrsan karo nin geel raaca hasha habeedda waxay kaaga horkeena kaadida halkaas oo kale haddii la yidhaahdo hala dhaqo mashaqaa ku jirta nin geeley inuusa tukan walidaalika markii geelu waa najaas la yidhahdo geela haddaad tukato tuko xog marada waa najaas hasha markaa usoo dhawaata weliba markuu riman yahay kaadida waxay kaaga horkeena halka habeediisii caanihii uu kusoo dhexdhaca neefkii xoolaha iyadoo caanihi lalisa diga yaraa ku dhacay ma la daadinaa caanihi ma najaasoobaya mashaqo badanaa ku jirta marka culimmadu qowlkaas ayaa badana culimmadu ay rajaxaan muxaqiinta waxay qowlkaasaa sahlan isagaana nusuusta u dhowda wacan camr bni khaarijata radi allahu canha qaala wuxuu yihi khadabana nabiyu sala allahu calay wasalam biminan ayuu noogu khudbeeyey wahuwa calaa raaxilati nabigu halkan waxaa la sheegay raaxiladiisii inuu ku khudbeeyo meel kalena xadiidku wuxuu ku mancayey wuxuu yidhi ha ka dhiganina xoolaha maanta ma arkaysaa sariir iyo meelo aada manaabir ha ka dhiganina maxaa lagu damcinaya waxaa lagu damcinayaa tan xaaji yahay oo markuu nabigu khudbaynaya haddii uu maalan ou dhulka istaago ummaddii ma maqlayaan laakiin hadduu neef fuushin yahay ummaddii dhamma uu ka koreeyo hadalki way maqlayaan mukabiraatu sawd iyo waxaana ma jirin marka nabiga calayhi salaatu salaam daruura eh danaa ku kalliirta marka taas marka way bannaanta wa can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam wuxuu ahaa yaqsulu lmaniya manida kii dhaqa manida waa biyahan dadka laga abuuro wa uma yakhruju ila salaati salaada uu bixi jiray fii dalika thawbi maradaas ay manidu ku taalo intaan ka dhaqo wa anaa anduru anoo eegay ilaa ahari lgusli fiihi dhaqitaankii meeshii biyihii meeshii ay manidu ku jirtay oo biyihii ka qoyan yihiin oo barbarihii ay ku yaalaan anigoo u jeedo muttafaqun calayh walimuslimin waxaa u sugnaaday laqad kuntu waxaan ahaa afrukuhu midkii jejabiye jejabinta wax markaas saa intaa u jabisay wax sidii ay markaas wixii ay ka dhaadhacaan waa markay qalasho farkii min thawbi rasuuli llahi sal alla alay farkan jejabin waxyaalaha sida ukuntoo kale ama markay qalalaan marada ku qalalaan saana u jejabinaysa waxbaa kala yaacaya marka hawaday raacayo jejabintaasaa loo isticmaala wa fii lafdin lahu laqad kuntu axukuhu waan xoqi jiray yaabisan asagoo qalana bidufri min thawbihi ciddidaydaan ku qori jiray kitaabkan waa saan meeshaana ay ku qalasho wixii saas inaad tiraahdid waay farkiguna maradii inaad meeshii oo qallan yihiin saa aad tiraahdid waayo oo markaas wixii ay ka jabaan ay hawada ay raacaan qasluna waxa weeye iyadiioo qoyan meeshii in maaragtay laga dhaqo riwaayad kale waxay sheegayaan markay qoyan tahana inay wax ku tiri jirto qori iyo waxyaalahaas koo lagu tiri jiray intaba iyadana waa waa la sheegay halkan muxuu u keenay axaadiidtan wuxuu u keenay sida madhabka shaaficigii imaam axmedba ay ku tageen iyo culummo badan ahluxadiidka badankooda manidu inay daahir tahay bini aadamka laga abuuro culummo kalena waxay ku tageen oo imaam maaligi ay ka mid yihiin ma garatay abu xaniifay inay najaasta marka axaadiidta marka waxay ayide qolka imaam ibnu shaafic iyo kayrkiisa oo odhanaya manidu waa daahir sababtoo insaanku daahiraa laga abuuro ina almu'min laa yanjus ka najaaso ilaahay kama yeeli qoladaas kale waxay leeyihiin ee najaasmanida iyo kaadidu isku meelay soo mareen isku meel ayay maaragtay ay soo mareen laakiin iyadana waxaa weeye waa qiyaas macnas horta manida haweenta iyo kaadida isku meel maba soo maraanba ilaa gabdhaha waaba kala duwan yihiinba ilaa kaadidu meel kore ka soo baxda markii gudniinka laga xumeeyo unbay waxaana isku dhex yaacaan maahane intaa gudniinka fircawniga la gudin meesha kaadida ka timaad meesha kale waaba kala duwan yihin raggana waxaa weeye afka horeba ha iska waafaqeen laakiin iyadana waxaa weeye shaarica ayaa noo caddeeyey marka inaysan najaaso aysan ahayn marka meeshan sharcigaa wax xukuma maahane qiyaasku marka wax ma xukumaayo marka qowlkaas ayaa raajix oo maxaa lagu sababto waxaa inaysan najaasayn ku tusinaya markay qallasho waxay tihi caaisha ama cididaan ku xoqi jiri ama waa jejebin jiri ee najaasana ciddi ku xoq iyo jibin may ku daahir ku noqotay may oo dhaqitaankana maxaa lagu xambaaraa dhaqitaanka waxaa lagu xambaarayaa shayga waxaa jira isagoo najaaso ahayn istiqdaar ahaan iyo wixii adigoo ka yaqsan inaad iska dhaqdo meel hadday xaaka ee kaaga ti kaaga dhacdo madaynamas waa iska dhaqa waa iska tirtiri ya waa iska tiri waa iska dhaqaysa ma najaasna ma ah marka waxa loo dhacaa waxaa weeye inaan waxaan maaragtay laga yaqsoonayo xoogaa maradaadii aysan maaragtay aysan ku oolin ama riixdeeda aan la dareemin marka meeshan sida xooggale waxaa weeye inaysan maaragtay manidu inay daahirtaa aysan najaaso ahayn taasaana raajix caaisha waa caaisha binti abi bakr asidiiq radi allahu canhu hooyadees umu rumaan ayaa la yidhaahdaa nabigu calayhi salatu salaam makow ku mehersaday iyadoo lix jir ah jibriilaana tusay inay haweentiisii noqonayso iyadoo marax xariira lagu wadaa loo keena la yidhi haadihi zawji markaasuu yidhi hadday ilaahay xaggiisa waxaan ka yihin yumdiha uu tebin doono marka abubakar oo ka dan waa lagu mehriyey wuxuuna guursaday nabigu sanadkii labaad oo hijrada ayagoo sagaal jira ayuu aqal geystay wuxuuna ka dhintay iyadoo siddeed iyo toban jira radi allahu canha wa ardaha waana qofka keliya oo bikaara uu nabigu guursaday calayhi salaatu wasalaam haweenkiisoo kaleo dhan garoobay ahayn baabihumbi sal alla alayh wasalam waxayna ayd axabba nisaa'i ileyh wixii khadiijo ka soo hara haweenta ugu jeclaa ayadaa isagoo dhabarkiisa halkaa xabadka u saaran madaxiisa xabadka halkaa u saaranta meeshaa madaxiisu halkaa xabadka u saaranyah ayuu nabigu dhintay calayhi salaatu wasalaam sharaftaasaa ugu filan waxayna ahayd gabar aada iyo aada u faqiihada oo cilmi badan oo caqli badan oo xadiid badan ee taariikhda carabta iyo shiciradooda iyo wax walbaba taqaanoo xakiimad oo faqiihada ayay ahayd radi allahu canhu wa ardaa sunnada nabigana aada u faafisay waana toddobada saxaabi u axaadiid badan ayay ka mid tahay waxayna dhimatay konton iyo toddobadii hijrigu markuu ahaa madiino ku dhimatay abu hurayre ayaana janaasada imaamka ahaayo markaa wakiil waxuu ka aha marwaan binu xakam ayuu wakiil ka ahaa madiine isagaa xukumayey isagoo marwaan binu xakam wakiil uga ah marka fadligeeda wax la koobi karo ma ahan umulmu'miniina caaisha radi allahu canha waa kii nabigu fadligeeda gabdhaha kale ay dheer tahay waxaa weeye fadlu hariidi calaa saa'iri acaam hariidka waa hilib iyo maaragtay sareen ama maaragtay muufo laga dhigay ama sidiisaaba laisku dhex kariyay dhaylo iyo sareen yaa ka macaan annaga de bariiskaa naqaanaa laakiin sarreentaa ka heer sarreeya kana quud fiican kana nacf badan kana macaan nacam waa gabadhaas wey qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allau alayh wasalam yaqsilu lmaniya manidou dhaqi jiray nabigu uma yakruju ila salaati u bixi jiray fii dalika thawbi wa ana anduru ilaa ahari algasli fiihi anigoo raadkii dhaqitaanka ilaa marada markii la dhaqo meesha la dhaqayo biyaheedii marada inta kale ma umada dhegtan soo ka muuqane way ka muuqane ama midab eh nacam muttafaqun calayhi walimuslim waxaa u sugnaaday oo ka wariyay caaisho laqad kuntu waxaana afrukuhu mid jejebiye min thawbi rasuuli lahi sal farkan ayaan manida ka jebin jiray fa yusallii fii oo ku tukan jira asagoon dhaqin marka dee wixii la jejebiyey najaaso maaha wa fii lafdin lahu laqad kuntu axukuhu waan waan xoqi jiray yaabisan asagoo qalna manidii bidufrii cidideeda min thawbihi maladiisa sal allahu calayh wasalam wa can abi samxi waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi nabiyu sal allahu calayh wasalam wuxuu yidhi yuqsalu waa la dhaqayaa min bowli ljaariyati inanta yarkaadideeda wa yurashu waa la rushaynayaa biyaa lagu firdhinayaa min bowli lghulaami inanka yarkaa maaragtay kaadidiisa akhraja abu daawuud waannasaa-i wasaxu lxaakim xadiidkuna waa saxiix wey nacam nabiga wiilash inta loo keeno iyagoo yarar maradiisa ay ku kaadiyaan ayuu nabiga calayh wasalaam biyo saa ugu firdhi jira waxna ma dhaqi jira laakiin gabadha waa la dhaqayaaba najaasaad kaloo caadiga ay la mid tahay sababta ilaahay rasuulkiisaa yaqaano innaga shaarican qaadanay xikmada haddii la fiiriyo waxaa ugu roon hadal imaamu shaafici uu yidhi wuxuu yidhi caadada carabta waxay aheedoo dhahay wiil hadday arkaan qofkii zaa'ir iyo qofkii qasaba inuu qaado ou hab siiyo gabdhahana aysan badana aysan maaragtay qaadqaadkeeda uu ku yaraa soomaali reer baadiyaba saasay ahaan jirta marka maadaama cunuggii qaadqaadka soo badan yahay xafaa'idgaana lama haysan oo loo xiri jiray cunuggii marka qofkii loo dhiibay inuu kaadin sharna isaga sii galaan wiilashba kaadi badan yihin soo maaha laakiin marka sharcigu waa iska fududeen laakiin marba haddii nabiga uu ka sugnaaday xikmada ama aan aqoonna ama yaanan aqoonin xadiidka nabiga unbaa muhiima baabiga unbi sal allau calayh wasalam nacam laakiin waxaa shardiya cunugu inuu laba sano uusa dhaafin waa in caano maahana wax kale oo cunto mayn ah caanaha waa inay mayn u yihiin macnaa muhiim u yihiin qadadiisa ma garata yacni wax kaloo yarar haddii loogu dardaro dhib ma laha laakiin waxa uu cuno waa inay maaragtay caanaha ugu xoog badan yihiin oo caano maahana wax kale uusan maaragtay quudkiisa uusan cumdo ka dhigan taasunbaa shardi rashiga iyo dhaqiddu maxay ku kala duwan yihiin dhaqidda waxaa weeye meesha biyaha inta lagu badi biyaha inay ka daataan waayo meesha marka la dhaqayo rashiguna waxaa waaye biyo inay ka daataan shardi maana sacabka intaas sar meesha bash bash biyo ku siinaysa inay xataa biyo ay ka firdhaan oo ay ka daataan waxba shardi maa farqigaasa marka u dhexeeya nacam abusamxina magaciisa iyaad baa la yidhaahda ninkaan rasuulkuuna subxaana wa tacaala u khidmayn jiray maaratay haadimiintii rasuulka alayh slam ayuu ka mid ahaa xadiid kale u yidhaha xadiidkan bisowna leeyahay marka waa ninkii waxuu ka mid ahaa raggii rasuulka alay saxaabadii u khidmayn jirtay ayuu ka mid ahaa wa can abi samxi radi allahu canhu waxaa laga wariyey qaala qaala nabiyu sal alla alay waslm wuxuu yidhi yuqsalu min bowli jaariya inanta kaadeeda waa la dhaqayaa wayurashu waa la rushaynaya min bowli lghulaam biyo unbaa lagu sayraya marka farqa ugu dhexeeyana waxaan dhahnay dhaqid haddii la yidhahdo biyuhu waa intay meesha soo dhaafaan inay ka dareeraan meesha haddii rushayn la yidhahdana biyo inay ka dhibcaan shardi maana meesha un biyo saa loogu firdhiyo umbaa shardi xadiidkuna waa saxiix wa can asmaa binta abi bakrin radi allahu canha waxaa laga wariyey radi allahu canhuma iyadii aabbahe ilaa iyada iyo aabbahe iyo awowgeed iyo wiilkeeda cabdullaahi bnu zubayr inta waa asxaab afar saxaabiyo is dhashay reer abubakaraa laga hela ma garata hadday dhinaca ay maaragtay wiilasha ay ka hakaatana waa la helay oo cabdiraxmaan wiil ou dhalay iyo asaga iyo abubakar iyo abubakar aabiis abuquxaafa intuba waa saxaabiya hadday xag gabdhaa ay ka tahana cabdullaahi bnu zubayr iyo asmaa binta abibakar iyo abubakar asidiiq iyo abuquxaafa intaba afartaasba waa isla saxaabiyaan qoyskaas marka nasiib badan oo helay yacnii cid rasuulka ka faa'iidaysay qoyska ugu faa'iido badan waa qof hadduu nabiga ka aflaxay qoyska nabiga ka aflaxay waa walidaalika raafidada iyo shiicada alla hadulleeyey sababtoo cid ay caayaan abubakar ayaa ugu horeeya iyo cumar cidda rasuulka ugu aflaxitaan badan oo abubakar ardaygiisa najiibkaa ugu horeeya haddaan isilaaxaas ku hadalno ee ka faa ugu faa'iidaysan og ummaddan ugu khayr min bacda nebi abubakar asagii waxay leeyihin waa gaal waa iyo waa xun yahay iyo nabigu oo khiyaano baa marka madiina meesha ku haya ilaan ka magan karno aswaa binta abibakar iyadii caaisho isku hooyo ma aha hooyo kalaa dhashay ugu yaraan toban sanayna ay ka weyneed waana gabadhii loo bixi daatu nidaaqayn oo bahasha ay dhexda ku xirato intay kala jeexda ay qaybna dhexda ku xidhan jirta qaybna rasuulkai abubakar markii god ku jiro cuntada ugu soo qaadi jirta iyadaa marka zubayraa guursaday xawaariyu rasuul illahi sal alla alayh wasalam wiilkeedana waa cabdullahi bnu zubayr iyo curwa na wiilashaasay dhashay waa haddee islaantii xajaaj uu kari waayey waa wiilkeedii markau dilay ayuu maagay inuu ka naxiyo oo ku jaasjaaso waa u jixinjixi weeye markaas waxay tihi rasuulka waxaan ka maqlay isagoo odhanaya ina fi sayakuunu fii bani haqiif kadaabun mubiir reer bani haqiif waxaa ka soo dhex bixi doonay tiri beenaale iyo mid muhlikoo ummadda baabi'iyo beenaalihii waa arna mukhtaar ibnu cubeydnin la yidhaahdo ahaa oo nabinimo iyo sheegtay iyo malaa'iga igu soo degtay oo shaydaana ama almubiiray tiri falaa ikhaaluka ilaa anta midka dadka haligaayana waa adigoo ay tira cid kale maahna safaaga dhiigga waxuu la ahaa haddi subxaan allah koob shaaw la cabo ayuu la aha si dadka qaarkiisba zamankan jooga ilaan kumaan galno gabadhaas waxay cumrigeedu boqol sanow gaaray waxayna dhibatay saddex iyo sagaashanka indhaha unbay beeshay waxaa la hal iligna kama dhicin caqligeedana taamow ahaa radia allahu canhu ardaha ilkeeda xataa hal iligna kama dhicin iyadoo boqol jirahna dhibatay caqligeedana aan waxba ka doorsoomin radia allahu canhu arda can asaa binta abi bakrin radia allahu canhuma ana nabiya sal allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi fii dami lxaydi wuxuu ku yidhi oo yusiibu thawba marada asiibaya can xadiidka asalkiisu waxuu ahaa gabarhaa nabiga u timid markaasu waxay tihi dadkaada waaga hor dhar badana ma qabine waxaa dhici karta hal mara inaan qabno inta caadada aan ku jirno meelo uu maradii ka gaaro marka maxaan samaynaa markaasuu lihi nabigu calay slam meelaha maradii uu dhiigga uu ka gaaro unbaad dhaqaysaa maradii oo dhan wada dhaq ma aha imkaaniyaadkan lama wada hayno qasaalooyinkan iyo booyaasooyinkan faraha badanoo adeegaa iyo maaragtay dharkan fara badan laisku bedelan laha haweenku aysaba aqooninba mara inayba armaajyada kuuloodaa dhici karto oysa weligeedba xiranba tarafkaas ma jirin marka waxay tihi gabadhiyaa waxay tihi markii islaanta ay weydiisay maaragtay radialla canhu annabi sal alla alay qala wuxuu hi fii dami lxaj yusiibu sawba marada asiibaayo taxutuhu meesha uu dhiigu ku dhacay waa intaysan horta biyo aysa taabsiin waa ciddiday ku xoqaysa si ou usii kala daato uma taqrusu bilmaa biyihii ku jibaysana qarsiga waxaa weeye biyihii marad marka hore saanaad dhehaysa meeshaana meesha ku yaalay xidida saa ugu jafaysa markay kala fudaato biyaa lagu shuba iyo wixii saabuunu heli karo qarsigu marka waa saas marada biya inaa ku jibaysay sida haddaba dadka ay u dhaqaan ma garan uma tandaxuhu markaasaa waa biyo raacinaysaa biyihii aad ku dhaqanaysa uma tusallii fiihi waa ku tukanaysaa marka meesha uu najaasada gaarto buqcadii unbaad dhaqaysaa maradii oo dhan soo dhaq waxaa weeye waajib maaha sida dadka qaarkood u maleeyaan halkaa waxaa laga qaadanaa marka dhiigga xaydku inuu najaaso yahaa laga qaadana ma garan xadiidka horna waxaan ka qaadanay bowlka oo kaadida ilmaha yarkaa iyo gabdhahaba inuu najaaso yahay qofka weyna iska badhaaf oo xadiidkii waxaan ku soo marnay ninkii acraabigaah oo masaajidka ku kaadshay ma garata waa dhulkiiba laga daahiriyaba marka wiilka yar unbaa tiisa khafiif laga dhigay maana kaadiduna waa najaas dhiigga xaydkuna waa najaas wey laakiin dhiigaga kale maxaa la samaynayaa dhiigga adiga kaa yimaada dhiigga xoolaha ka yimaada jumhuurul culamaa waxay u badan yihiin inay dhiigga xaydka u qiyaas qaataana waa najaas ay dhahaan horta dhiigga oo haweenka ka yimaado ama xayd ha ahaado ama istixaado ha ahaado ama istixaadadu waa shubanka dhabar furanka waxaan hadda ay gabdhaha ay dhahaan ama nifaas ka ahaado oo dhalmada ku yimaado waa wada najaas isagu dhiigagan kale oo kan bini aadam kan xoolaha jumhuurulculamaa sida madhabka shaaficiga aan ku naqaano iyo keyrkiisaba waxay leeyihiin waa najaas laakiin wix yar waa la iska cafiyey laakiin culamo badana waxay leeyihiin dhiigan kale wax daliila looma hayo balwa daliilo kalea loo haya waxaa ka mid a saxaabada ayagoo dagaal hadda ka soo baxay oo jaraaxaadkooda dhiigga oo ka daadanaa ay tukan jiren oo hubkooda iyagaba isla wada dhiig ay yihiin ay tukan jireen weliba qisadii ninkii hamiinkii asagoo suuratulkaafi aqrinaayo inta la soo warda intaasoo leebi loo kabiyey dhiiggiya falalaqale salaadiiuna weli tukanayo soo maaha ee ninka kale kiciyey oo yar maxaa igu sheegi weyse waxyar suurad macaanaan akrinaayo dha inaga kala godaan diidaay haddaanaba ka baqi lahaan uu yidhi xiraasada inaan rasuulkaan leecin aniga suuradeeda isku mashquulsanaan lahaa bal iimaankaas maanta iyo iimaanka maanta jira bal isu muqaarane ilaahu iimaan wanaagsanna siiya istiqaama itlaabaad nacam marka culimo badan waxay leeyihiin dhiigagan kale adilo badan ama adilo maba loo haayo oo nas ku ah qiyaas maahane inuu dhiig yahay marka haddaad xoogaa dhiig oo kaayad marada ay wax kaa gaaraan oo salaadii kugu gasho guri aada ka gaarin waxba ha isku dhibi sababto daliilba looma hayo adiga maxaa isugu dhibaysaa marka waxaan sharcigu kugu dhibay cilmigu wuxuu ku fiican yahay wixii sharcigu uu qiimeeyana waa ka dhowrsane oo la yidhahdo waxaan waxbay dhibaayaan waxaan sharciga aan ku soo aroon dhibaatana waa iska fududaysan laakiin dadka juhaashaa fiiri wax weyn oo sharciga waxuu dhibaayo ama salaaddii baabi'inaayo oo iska sahlanay ama soonkii dhibaayo wax aan waxba ahayn wuxuu leeyahy maanta wuxuu leeyahay maanta anoo soomana sharmo yar iga timid soonkii megajabaa oo ku leeyahay waxaa dhici karta maanta dhanna inuu ku dhex fadhiyo aflaan xun iyo balaayo iyo wax jin oo ku dhex fadhiyo marka waxaa la dhahaa qofka cilmi wuxuu ku fiican wixii sharcigu weyneeyey waa weyneyn wuxuu sharcigu kuu fududayna waa kuu fududayna cilmiga in la barbarka saas ku fiicanta ilaa cilmi naafic camal saalix can aswaa binti abi bakr radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu dhahay fii dami lxaydi wuxuu ku yidhi yusiibu thawba oo marada ku gaaraaya taxutuhu way jejebinaysaa ama way xoqaysaa way xoqaysaa dhe uma taqrusu bilmaayi biyay ku jejebinaysaa uma tandaxu nadxiga markaa dhaqitaankii waay biyihii marka raacinaysa ay ku dhaqaysaa uma waa biyo raacinta meesha ka dhaan soomaalidu markay inta la jejebiyo aad aragto inay maaragtay najaasadii maradii ay ka soo go'day markaasaad biyo raacaysa ad kama joojinaysa uma tusallii fiihi waa ku tukanaysaa muttafaqun caleyh wacan abi hurayrata radi allahu canhaa qaalat waxay tiri qaala wuxuu dhihi qaalat hawlat gabadha qowlo la yidhaahdo ayaa nabiga waxay ku tihi yaa rasuul allah macnaha xadiidkan laftiisa ay ziyaado u tahay markuu intaan sheegay fa in lam yadhab iddamu macnaa saan haddaan u dhaqo oo dhiiggiina ou maaragtay ou go'i waayo oo midabkiisii ou joogo maxaan samaynaya qaala yakfiika almaa adigu biyo isaga dhaq walaa yaduruka aharuhu raadkiis wax ma dhibaayo akhrajahu tirmidiy wa sanaduhu daciif ibnu xajar xadiidkan waa uu daciifiye isagu laakiin xadiidku ama waa xasan ama waa saxiixo waxa weeye maaragtay cillada loo loo daciifiyey cillo oo hayru qaadixa waaye marka sheekh albanina xadiidka uu tasxiixiyey intan saabuunahan iyo waxaan la helin nagoo baadiya waa ku arki jirna marada haddii uu dhiigga uu gaaro biyo caadiya ma goyn karaan midabkiis waa saara maantan adiga dhaq ma goyn karaan marka markii la dhaqo waxaad arkaysaa oo biyaha lagu dhaqo haddaan saabuunno iyo waxyaalahan aada waxu gooyo aan la helin midabkii oo gaduudkii dhiiggoo soo taago sidoo kale waxaa kaloo jirta haddii saxaradoo kale iyo maro iyadan laga dhaqo midabkii waa baaba-ah laakiin urtiyaan maantan aad baabi'i karin ilaa waxyaala baraafuno lagu shubo wixii marka haddii biyaha lagu dadaalo wixii in la gooyo wixii markaas ura ama midabho soo hara markaas sharciga waa la iska cafiyey marka nacam wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaalat khawlat xadiidkii hore u daba yaallaa oo xadiidkii hore oo macnaha markii weydiisay islaamku marada xaydka ka gaaraya maxaan ku samayna uu yidhi iska xoq haddana biyo iskula jijebi hadhowna biyo raaci markii uu yidhi wax tiri fa in lam yadhab iddamu dhiiggii hadduu baabi'i waayo oo macnaa midabkii uu soo haro qaala yakfiika almaa adiga biyo isaga dhaq walaa yaduruka aharuhu raadkiisu ma ku dhibaayo macnaa midab soo haray ma ku dhibaayo sidoo kale waxyaalaha urtooda aan la gooyi karin sida saxarada oo kale hadday mara ku dhaanmato haddaan daawooyinkan aan la helin saabuunaha raa urkeedu ma ba-aayo iyadana waa cafi akhrajahu tirmidi wa sanaduhu daciif waxay ahayd xadiid kale inuu meeshan ku soo arooriy ibnu xajar oo najaasaad ka mida oo ku saabsan madida iyo wadida oo kale madidu waxaa weeye qofka xoogaa markii uu intishaar ama kacsiga waxa la dhaho uu dareemo biyaha ka yimaado oon manida ahayn madi ayaa lahaa maarata madin waa la yidhahdaa madiduna waxaa weeye qofku marku daalo iyo waxyaalahaas wax ka yimaado wey ayagu marka waa najaas xadiidka caliya u daliilaho kuntu rajulan madaa baashaa madiga la iga imaan jirta fastaxyaytu min rasuuli illahi sal allau alayh wasalama limakaanati ibnatihi mini waxaan ka xishoodou yidhi nabiga calay s inaan weydiiyo sababtoo gabaraan ka qabay waxyaalahaas oo kale marka qofka xididka lalagama sheekaysto fa amartu miqdaad an yas'alahu miqdaad min asmaa irweydiy markaasuu yidhi iska dhaq meeshii oo maaragtay iyo xaniyaha iyo meeshii ay kaa gaaraan iska dhaq marada hadduu gaarana biyaha la isaga firfirdhiyaa marka rashi ayaa marka isaga filan marka baabkaas halkuu ku dhammaaday haddii aan soo koobno intaan salaada tukanayno najaasaadka waxyaalaha ah waxna waa la isku waafaqsan yahay oo adilo cadcaday leedahay waxna khilaafaa ku jira inta la isku waafaqan yaho adilada cadle kow waa kaadida bini aadam labo iyo saxaradiisa sababtoo kaadida hadda xadiidkii bowl alacraabi masaajidka ku kaasha waa tii halla dahero leeyi saxadarna saxaradana waa sidoo kale weeyo wuxuu yihi nabigu calayhi salaa slam qofku kabihiisa haddii uu wax kula joogso wax adaa ama saxaro iyo meelahaas ha iska fiiriyo haddii wax aysa haddii wax ku yaallaan dhulkaa ku jejebiyo kabaha iyaga waxaa lagu dahiraa marka dhulka in lagu jejebiyo markaa ku tukanaysa inaad hoos uga dhaqdo shardi ma aha idan kaadidii bini aadamka iyo saxarada iyada waa muttafaqun caleyh sidoo kale almadi walwadiy labadaba labadii hadda aan sheegnay xadiidka caliga ku tusinaayo saddex afar wey saddexaad shanaad rawhu maa laa yu'kalu laxmu digada xoolaha aan hilibkooda aan la cunin sida dameerada iyo oo kale ma garata sidoo kale hilibkooda iyaduna waa la mid waxaana u daliila ibnu mascuud nabiga asagoo calayh salaa slam xaajo gudanayo ayuu wuxuu u dirsaday wuxuula dhagax iyo wax ii keen laba dhagax iyo hal digo ayaan soo heloway labadii dhagax waa ceshadou dhahay digadii diga dameeray ahayd waa iska tuuro wuxuu yidhi fa innahaa rijsun waayo waa iska tuuro dhiigga xaydka isaguna waa najaas waayo xadiidka hadda asaa binta abibakar markay gabadhii weydiisay tiri marada hadduu nooga dhaco maxaan samaynaynaa taxutuhu uma taqrusu bila uma tandaxu isagana xadiidkaasaa u daliila waxaa kaloo najaasiisa las oy daliil weyn leedahay culimmadan u badan yihiin eyga dhareerkiisa hadduu eygu weel afka dhareerkiisa oo meel u taabto ma garata sidoo kale kaadidiisa iyo saxaradiisa iyo wixiisao dhan waa la mid sida saxiixa oo xadiidkii wuluuqulkelbi waa anagii soo maray toddoba goor oo caro maarata ugu dhaqayo waxaa kaloo ayadana soo marnay meytada baktiga inay najaaso ay tahay maxaa u daliila xadiidka uhi dibaaqu ma garata uhuuru xadiidkii hadda aan soo marnay nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa dubiqa alihaabu faqad dahu ma garata ama low akhadtum ihaabaha marka maytada asalkeeda najaaseed laakiin haraggan muxuu ku daahir noqday magdaynta maytada marka waxaa laga soo reebaa maytada samaga iyo jaraadka si aan soo marnay uxillanaa maytataani wa damaan aljaraada esh wasamag iyo labadiina alkabad waadixaar waxaa kaloo laga soo reebaa wixii baktiga oon dhiig aan lahayn sida diqsiga oo kale shinnida oo kale quraanjooyinka oo kale maxaa u daliila idaa waqaca adubaabu fii inaa'i axadikum falyaqmisu ha dhexgeli ee weelka haddii dhex geli waa ku dhimanaa gaaraan hadday wax kulul ay yihiin idan waxba ma dhibaayo kaas maadaama uusan dhiig lahayn culimmada qaarkood waxay qabaan maytada lafaheeda in la isticmaali karo inkastoo madhabka shaaficiga ou najaasay riwaayo ka mid a waa daahiri leeyihi oo mukhtasar musani ku taal madhabka shaaficiga laftiisa qowl ka mida wuxuu leeyahy lafaha waa la isticmaali karaa laakiin madhabka sida mashhuurkaa waa najaaso laakiin zuhri sidau bukhaariga saxiisa uu ku dhigay dad badanoo salafkii ka mida waa isticmaali jireen buu dhan sababtoo ah maytada xoogaa la nooc maahan geesaha iyo waxyaalahaas oo dhan iyo dhogorta maytada iyo waa iyaga waa la iska isticmaali karaa sida raajixa waxyaala isu khilaafsan waa annagii soo sheegnay dhiiggaa ka mida malaxdaa ka mida khamradaa ka mida waxyaalahaasoo dhan waa annagkii niri adiladeedu aad iyo aad maarata ma xoog badna marka insha allahu tacaala halkaasaan caawo aan kusoo gebagabaynana insha allah asbuuca kale iyo baab lwudu insha allahu tacala wasala allahu calaa maxamed